injiilka sida luukos luukos cutubka koowaad
dad badan waxay ku dadaaleen inay soo haleejiyaan sheeko ku saabsan wixii dhexdayeeda lagu sameeyey oo la hubsaday sidiina ogeysiiyeen kuwii tan iyo bilowgii arkay oo ereygii u shaqeeyey sidaas darteed anigana waxaa ila wanaagsanayd inaan anigoo tan iyo bilowgii wax walba oo dhacay aad u gartay si hagaagsan kugu qoro oo filisow sharaf weynahow inaad garitid hubniintii hadalkii lagu baray wakhtigii herodos ahaa boqorkii yuhuudiya waxaa jiray wadaad la odhan jiray zakariyas oo ka mid ahaa safkii abiya haweenaydusuna waxay ka mid ahayd hablihii reer haaroon magaceedana waxaa la odhan jiray elizabet labadooduba xaq bay ku ahaayeen ilaah hortiisa oo qaynuunadii iyo xukuumaddii rabbiga ayay eela'aan ku socon jireen inno ma ay lahayn waayo elisabet ma dhalays bay ahayd oo labadooduba way da weyneeyeen waxaa dhacay intuu shuqulkii wadaadnimadii safkiisa dartiis samaynayey ilaah hortiisa sida caadadii wadaadnimadu u ahayd in shuqulkiisu ahaa inuu foox shido goortuu macbudka rabbiga galay saacaddii foox ayaa dadkii badnaa oo dhammu dibadda ku tukanayeen markaasaa waxaa isaga u soo muuqatay malaa'igtii rabbiga oo taagnayd meeshii fooxa lagu shido midigteeda goortuu sakariyas arkay ayuu naxay wuuna cabsaday laakiin malaa'igtii baa ku tidhi habaqil sakariyasow waayo baryadaadii waa la maqlay aafaddaada elisabeedna wiil bay kuu dhali doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa yooxana waxaad heli doontaa farxad iyo raynrayn dad badanna dhalashadiisa ayay ku farxi doonaan waayo rabbiga hortiisa nin weyn buu ku ahaan doonaa mana cabbi doona khamri ama wax lagu sarqaamo waxaana xataa uurka hooyadiis kaga buuxsami doonaa ruuxa quduuska reer binu israa'iil badidoodana ayuu rabbiga ilaahooda ah ku soo jeedin doonaa isaguna wuxuu ku hor mari doonaa ruuxii iyo xooggii eliyas inuu aabbayaasha qalbiyadooda ku soo jeediyo carruurta iyo inuu caasiyiinta ku soo celiyo xigmadda kuwa xaqa ah inuu rabbiga u diyaargareeyo dad hagaagsan sakariyas wuxuu malaa'igtii ku yidhi sidee baan waxaan u garan doonaa waayo anigu oday baan ahay afadayduna waa daaweynaatay malaa'igtii baa u jawaabtay oo ku tidhi anigu waxaan ahay jibriil oo ilaah hortiisa istaaga waxaa la ii soo diray inaan kula hadlo oo aan warkan wanaagsan kuu keeno bal eeg waad aamusnaan doontaa mana hadli kari doonto ilaa maalinta waxyaalahan dhici doonaan waayo waad rumaysan weyday hadalladayda wakhtigooda la oofin doono dadkuna waxay sugayeen sakariyas oo waxay la yaabeen siduu macbudka ugu raagay markuu soo baxay ayuu la hadli kari waayoy markaasay garteen inuu macbudka wax ku arkay kolkaasuu gacanta ugu sii tilmaamay iyaga isagoo sii carabla kolkii maalmihii shuqulkiisii wadaadnimadu dhammaadeen ayuu wuxuu tegey gurigiisii maalmahaas dabadeed afadiisa elizabet ayaa uwareysatay oo shan bilood ayay isqarisay iyadoo leh sidaasaa rabbigu iigu sameeyey maalmihii uu ii eegay inuu ceebtayda dadka dhexdooda iiga qaado
bishii lixaad ilaah baa malaa'ig jibriil u soo diray magaalada galiili oo naasareed la odhan jiray ilaa gabadh bikreed ah oo u doonayd nin la odhan jiray yuusuf oo dhashii daa'uud ahaa gabadhana waxaa la odhan jiray maryam malaa'igtii baa u soo gashay oo waxay ku tidhi nabad adigoo nimcaysan rabbiga ayaa kula jira markaasay hadalkii ka naxday oo waxay isku tidhi maxay tahay salaantan malaa'igtii baa ku tidhi habaqin maryamey waayo nimco ayaad ilaah ka heshay bal eeg waad uuraysan doontaa oo wiil baad u mali doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa ciise nin weyn buu ahaan doonaa waxaana loogu yeedhi doonaa wiilka kan ugu sarreeya rabbiga ilaaha ahuna wuxuu siin doonaa carshigii awowgiis daawuud weligiiba wuxuu boqor u ahaan doonaa dadkii yaaquub boqornimadiisuna ma idlaan doonto kolkaasaa maryan waxay malaa'igtii ku tidhi sidee baa waxaanu ku noqon doonaan anigu nina garan maayo
malaa'igtii waa u jawaabtay oo ku tidhi ruuxa quduuska ah ayaa kugu soo degi doona oo xooggii kan ugu sarreeya ayaa hoosiis kuu noqon doona sidaa darteed kan quduuska ah oo kaa dhalan doona waxaa loogu yeedhi doonaa wiilka ilaah bal eeg ina adeerta elisabeedna wiil bay uraystay iyadoo da'weyn oo tanuna waxay tiima dhalaysi loogu yeedhi jiray u tahay bisheedii lixaad waayo wax aan ilaah keri doonin ma jiro maryan ayaa tidhi
waa ikan waxaan ahay addoontii rabbiga sidaad u hadashay ha ii noqoto
markaasaa malaa'igtii ka tagtay maalmahaas maryan baa kacday oo waxay dhaqso u tagtay dhulkii buuraha lahaa ilaa magaalo ka mid ah reer yuhuuda oo waxay geshay gurigii sakariyas oo salaantay elisabet oo waxaa dhacay goortii elisabet salaantii maryan maqashay in ilmihii uurkeydii ku boodbooday elisabetna waxaa ka buuxsamay ruuxa quduska ah markaasay cod dheer ku qeelisay oo tidhi dumarka dhexdooda waad ku barakaysan tahay oo midhaha uurkaaga waa barakaysan yahay xaggee waxaanu iiga yimaadeen in sayidkayga hooyadiis iigu timaado bal eeg markii codkii salaantaadu dhegahayga ku dhacay ilmaha uurkayga ku jira ayaa farxad la boodbooday waxaa barakaysan tii rumaysatay waayo waxyaalihii xagga rabbiga looga sheegay ayay dhici doonaan maryanna waxay tidhi ruuxayguna wuxuu ku rayreeyey ilaaha badbaadiyahayga ah waayo wuxuu eegay hoosaysnimada addoontiisa bal eeg tan iyo hadhow qarniyada oo dhammu waxay iigu yeedhi doonaan tan barakaysan waayo kan xoogga leh ayaa waxyaalo waaweyn ii sameeyey magaciisuna waa quduus tan iyo abka ab naxariistiisu waxay gaadhaa kuwa isaga ka cabsada wuxuu xoog ku sameeyey gacantiisa oo kuwii fikiradii qalbigoodii ku kibray ayuu kala firdhiyey kuwii xoogga lahaa ayuu carshiyadoodii ka soo dejiyey oo kuwii hooseeyey ayuu sarraysiiyey kuwii gaajaysnaa ayuu wax wanaagsan ka dhargiyey kuwii hodanka ahaana iyagoo madhan ayuu diray mididinkiisii israa'iil ayuu caawiyey inuu xusuusto inuu u naxariisto ibraahim iyo farcankiisii weligoodba siduu awoowayaasheennii ula hadlay maryan waxay iyada la joogtay abbaaraha saddex bilood markaasay gurigeeda ku noqotay hadda elisabet wakhtigii ay umri lahayd ayaa la joogay oo wiil bay dhashay jerasyadeedii iyo xiyaalkeydii ayay maqleen siduu rabbigu naxariistiisii ugu weyneeyey iyada wayna la farxeen waxaa dhacay inay maalintii siddeedaad u yimaadeen inay wiilkii gudaan oo waxayna u bixiyeen magacii aabbihiis sakariyas kolkaasaa hooyadiis u jawaabtay oo ku tidhi sidaas ma ahaa waxaase loogu yeedhi doonaa yooxana waxay ku yidhaahdeen xigaalkayga kuma jiro qof magacaas loo bixiyey waxay aabbihiis gacan ugu tilmaameen oo weyddiiyeen wuxuu doonayey in loogu yeedho markaasuu wuxuu weyddiistay loox oo ku qoray isagoo leh magaciisu waa yooxanaa wayna wada yaabeen kolkiiba afkiisii ayaa furmay oo carabkiisiina waa debcay markaasuu hadlay oo ilaah ammaanay dadkii agtooda joogay oo dhammu way wada cabsadeen oo hadalladan oo dhan waa lagaga hadlayey dalkii buuraha lahaa oo yahuudiya oo dhan kuwa waxyaalahaas maqlay oo dhan ayaa qalbigooda geliyey oo waxay yidhaahdeen haddaba ilmahanu muxuu noqon doonaa waayo gacantii rabbiga ayaa la jirtay isaga markaasaa aabbihiis sakariyas waxaa ka buuxsamay ruuxa quduuska ah waxna wuu sii sheegay isagoo leh ha ammaanmo rabbiga ah ilaaha israa'iil waayo dadkiisii ayuu soo booqday oo furtay badbaadiye xoog leh ayuu inoogu kiciyey gurigii mididankiisa daa'uud siduu afkii nebiyadiisii quduuska ahaa tan iyo bilowgii uga hadli jiray inuu inaga badbaadiyo cadowayaasheenna iyo gacanta kuwa ina necab oo dhan iyo inuu u naxariisto awowayaasheen iyo inuu axdigiisii quduuska ahaa xusuusto oo ahaa dhaartii uu awoowaheennii ibraahim ugu dhaartay inuu ina siiyo innagoo cadaawayaasheenna gacmahooda aynaga bixiyey inaynu baqdinla'aan isaga ugu hawshoonno quduusnimada iyo xaqnimada isaga hortiisa cimrigeenna oo dhan adiguna ilmo yahow waxaa lagugu yeedhi doonaa nebigii kan ugu sarreeya waayo waxaad hor mari doontaa rabbiga hortiisa inaad jidadkiisa diyaargaraysid oo aad dadkiisa ogaysiisid badbaadada ee dembi dhaafkooda ah ee laga helaa naxariista weyn ee ilaaheenna tan qorraxda soo baxda xagga sare innaga soo booqan doonta inay iftiimiso kuwa fadhiya gudcurka iyo hooskii dhimashada iyo inay cagaheenna jidkii nabadda ku kaxayso wiilkuna waa koray oo ruuxuu ka xoogoobay wuxuuna joogay cidlada ilaa maalintii uu israa'iil istusi lahaa